hadda waan iska caddahay inay nimanka andadan ummadda u turan inay yihiin horena u ogin haddana waa ujeednaa marka taas waxa wey ana waa ka tacsiyeyna waan ka tacsiyeyna shacabka soomaaliyeed marorkunteen waa utacsiyeynaa eeradii iyo qaraabadii dadkii aan qoysaskooda wax kusoo gaareyna waa utacsiyeynaa markas iyo iyo dalkaasina dee bal oo maalin kasta tacsi keliya nidhaa ma ahane mas-uuliyadaas isbedelana in la helo oo oo mataqaanaa oo dawladdu ay mataqaana dad u keenta arrintaas wey marka ilaa mas-uuliyadii ummadda soomaaliyeed maanta ognahay dawladdaan haysanaa dawladda ayaan arrintan markas rabaa inay wax hadda mar dhacay mar labaadna dhacanaysan ahayn waa wax markasta dhacaya marka mas-uuli daraa ka muuqata halkaas nimankan waa la ogyahay inaysan ummadda reebin dad ummadda unahayn inaysan hayn hadda shacabka soomaaliya waa ogyahay ma garan kolley weeraradu inta badan dalaha ka dhaca waa goobo shacab ay joogeen khasaaraha ugu badanna shacab buu soo gaaray maxaa loo safran karaa waxaa loo sababay karaa horta nimankaan cidna ma reebaayeen ayaga waxa weeye waa dad cadowga ummadda soomaaliyeed waay waana xaqiisteen haddana waa caddahay laakiin waxa weeye waxaa la rabaa yaa ka mas-uula dhibkan dhacay yaa mas-uuliyadiisa qaaday horta inay siyaado waay waxaa qaadaya dawladdaa qaadaysa maxaa yeelay dalku dawladdu leeyahay annaga xisbiyada baa nahay xisbi ahaan waxa wey arrintaas waana cambaareynay waana ka hadalnay intaas iyaga way awooddoona laakiin talada dawladda shacabka soomaaliyeed masiirkeeda haysata oo ummadda u adeegaysa ayaa laga rabaa inay shacabka ummadda ay sugaan amnigooda ma ahan oo keliya in mas-uuliyiinta dadka mas-uuliyiinta ah ay ka fakeraan ayagu mas-uuliyaddooda iyo xarumaha dawladda waxaa maqlaysaa waxyaalaha yaab kale waxaa kamid ah oo markasta dawladda kusoo celceliso oo oo oo yaab kale waxaa leeyahay qof mas-uul waxba kuma gaarin dadka leanaya soo shacabka soomaaliyeed ma aha weeraradu hadda marka ay dhaceen waxaa isbedel lagu sameeyey ciddii mas-uulka ka ahayd gobolkii banaadir ammaankiisii maamulka gobolka lagu wareejiyey balsi ahaan taa ayadaa maxay tahay waxyaalaha layaab kale waxaa kamid a waxaa rabaa waxaan rabaa in ummadda soomaaliyeed caawalkan ugu caddeeyo in shacabka soomaaliyeed maanta cid umaqadin inaysan jirin qof kasta inuu magaciisa meelaha hadii mataqaanaa meelaha dhibaatooyinka ah uga dheeranaan oo ku taxalluqo waa tahay hadda markaas bay ay qaadeen tilaabada yiri sharci maahan arrin la rabo in marka dadka lagu sii baabi'iyo oo hadda mas-uuliyadda alena arrintaas mas-uuliyadda la qaada baa laga cararahayaa waxaa la yidhi amnigiida waxaa lagu rusiyay gobolka banaadir lagu wareeji karaa gobolka banaadir wuxuu noqonayaa kalish buu noqonayaa kalish waa buga magaalada bulsho iyo gudoomiyaha gobolka ahla buga magaalada bulsho shaqada waa gobolka uleya waa la yaqaanaa oo bulshada ugu hayo taas baa maanta gobolkii qabadacay u maarinaya hataa in bulshadii cadiracda laga falo oo maalin kasta dhibaato ku haystaan oo mataqaana mashaakila ka dhex jiro dad marka soodiga taagla in dania karis baa laga horgeeyey balfiiriya waa dhibaato kale waa dad gudihi marka ma subax kasta ma ciidan buu ufaylaa marka oo rag buu ka shaqeeya marka dankii gobol ka shaqeeya waa waxyaala layaab leh nabadsuguddii gobolka waa inay gobolka daandir kama qaado saas maaha shaqadu marka laga hadlayo taliyaha nabadsugudda gobolka iyo ay dowlasa gobolka maahan in gudoomiya gobolka uu taliyaha uu maamulo guddoonka gobolka banaadir ma ahan waxa weeye taliyaha nabadgudda gobolka banaadir marka laga hadlaayo iyo gudihiisa gobolkan ayay u shaqeynahayaan gobolkan bay ka shaqeynahayaan nabadgudda kaleeto iyo gudihiiskuna ay sida caadiga u shaqeynahayaan boorta ah iyo xogtooda ah bay taliska udijiinayaan marka maaha marka in leeyahay gobolka banaadir a iskale balfiiri qof shacbaan waxaa leeyahay oo tariirin aan lahayn iyo iyo ciidan
waa gartay dhawaan adinku dacwad baa waxaad ka gudbiseen ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha baarlamaankii baa ka hadlay bal dacwadiina xaggee ku dambeysay
wallahi dacwadaas meel fiican bay maraysaa arrintana usoo maxkamadda sare taabaha marka sida suuri ah marka maxkamadda sare laga rabaa in arrintaas go-aanka gaaristeeda ayadaa marka iskale anigu marka si arrintaas aan u gudbinay oo wanaagga aheyd oo mataqaana gudoomiyahuna noo aqbalay waa ku mahadsan yahay marka halkaas arnaa kulad marka maxkamadda aa laga rabaa jawaab hadda ayaa laga sugaya waa gartay baarlamaankii dhawaan bay ka hadleen waxay dhaheen arrintu maxkamadda ma khusayso annaga baarlamaanka ka hadlayno ciddii waxaan sixinayso waa annaga iyaguba bal hawshii maxkamadda aad aadiseen soo leexsaday bal ka warrama
wa taas way dhaaftay iyo baarlamaanka markay iska lahayn way dhaaftay marka hadda iy waxba markaan ma khusayso baarlamaanka intaas baa la horsiilay waa la horgeeyey waa ku ixtiraamay waxbay marka ay ka qabo waayeen mar haddii shaqada adiga aad soo dhaafto gudugeyso marka dacwo si dastuuri ah ay dacwo udirtay marka dacwadaas lagu kala baxaa marka baarlamaanka waxaa iska adkaystaana waliba sharcigaas lagu kala baxaa marka waxaa loo baahan yahay in la ixtiraamo marka taas marka xilligii ayagu ay shaqadooda eed qaban lahayn ay soo dhaaftay iyagaa waajibaadka sidan waa marka haa waqashaa dhawaan saasaan rajaynayna inaa waa ka hor dhicmayno rajaynayna soo baxo